10 and 2200 UTC.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal ramadaan wanaagsan waa maalin sabti ah sagaalka bisha abril sannadka ka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dhallinyarada iska bulada ah iyo saamaynta nololeed ee xiliyada ramadaanka xilli sicir bara laga dareemayo meelaha qaar
dhallinyarada soomaalidu iyo meel walbay joogaan waxaan ugu baaqiyaa inay doorkooda qaataan inay taageeraan qof walba iyo qoys walba oo oo nabadda ka shaqaynaya kana soo horjeeda fikirka guracan ee al-shabaab
ciyaarihii iyo kaalmihii qasiidooyinka ayaan sidoo kale idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida maraykanka ayaa jimcadii walaac ka muujiyey wararka sheegaya gabowdfallada ka dhacay gobolka tigre ee ethoobiya intii ay socdeen dagaaladii u dhexeeyay ciidamada dowladda ethoobiya oo kaashanaya maleeshiyaadka amxaarada iyo jabhadda t p l f afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned price ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay aada uga walaacsan tahay in kumanaan etoobiyaan ah oo kasoo jeeda qowmiyadda tigrega lagu soo waramayo inay weli si sharci darro ah ugu xiran yihiin galbeedka tigre iyadoo noloshoodu ay halis ku jirto waxa uu price sheegay in maraykanka uu aada uga xun yahay natiijooyinkii dhowaan ay sida wadajirka u soo saareen labada hay-adood ee hormuudka u ah xuquuqul insaanka ee amnesty international iyo human rights watch taasoo lagu ogaaday in rabshadaha gobolka ka dhacay ay ahaayeen isirsifayn warbixinta waxay soo bandhigtay tacdiyo ay geysteen ciidamada gobolka amxaarada oo gacan ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxo maleeshiyaad ah iyadoo intaa ku dartay in boqolaal rayid ah oo ku nool galbeedka tigray lagu qasbay inay guryahooda ka baxaan loona geystay hanjabaad xadgudub galmo horistaag gargaar iyo dil aan sharci ahayn waxaa kaloo ay warbixinta hay-adahani muujiyeen cadeymo dhimasho ka dhacday xabsiyada galbeedka tigray iyo kufsi wadareed ay geysteen ciidamada ammaanka dowladda itoobiya ayaa iyana sheegtay inay si taxadir leh u baari doonto warbixinadaasi saraakiisha maamusha qadka tareenada ee dalka ukrain ayaa sheegay in ilaa iyo konton qof oo shan caruura ay ku jiraan ay ku dhinteen weerar gantaal oo jimcadii lagu qaaday xarun tareen oo ku taala dalka ukrain halkaasoo la doonayay in lagu daadgureeyo dadka rayidka ah ee ka cararaya colaadaha dalkaasi ka jira weerarka ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ilaa toddobiyo siddeetan qof oo kale qaramada midoobey ayaa ku tilmaantay weerarkaasi dhimashada badan geystay ee lagu qaaday xarunta tareenada ee ukrain iyo weerarada kaleba mid aan gebi ahaanba la aqbali karin iyo inay yihiin xadgudubyo ba-an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah ee gargaarka bini-aadamnimo iyo kan xuquuqda aadanaha kaasoo ay tahay in lala xisaabtamo dambiilayaasha falkaasi ku kacay afhayeenka qaramada midoobey stephen dujarig ayaa ku celiyey baaqa xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ee ahaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka naxariis darada ah ee ka socda dalka ukrain laba gantaal oo kale ayaa la sheegay in lagu garaacay xarunta tareenada laga raaco ee karamatorisk guddoomiyaha gobolka donetska ayaa sheegay in kumanaan qof ay ku sugnaayeen xarunta iyagoo isku dayayay inay u baxaan meelo nabdoon xilli gobolkani uu diyaargaroobayo duulaan weyn oo ruushka uu ku hayo sida ay ku warantay wakaalada wararka ee royters dhageystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdiwaaxid macalin isaaq oo jooga gaalkacyo raalli ahada dhegeystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa inoo hayaa qadar maxamuud xareed oo jooga magaalada nairobi
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa barnaamijka hadduu eebba idmo waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmona igala qaybgeli doona guddoomiyahan dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug baashi maxamed warsame waxaa sidoo kale marti iigu ah barnaamijka asad khaliif jaamacyare iyo cabdifataax cabdulaahi xuseen waxa ay iyaguna ka mid yihiin dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo waxa ay dhallinyarada ka wadeen dadaal lagu barbar istaagayo ciidamada dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab haddaba dhallinyarada waxa ay qaadeen door ku aadanta kulaynta ciidamada barnaamijka ayay inooga warrami doonaan dhallinyarada iyo guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo doorkii dhallinyaradu ay ka qaadatay barbar istaagidda ciidamada dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda
waadhowna cabdisalaan aad umadsanta aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug baashi maxamed warsame v o a kusoo dhawo marka xigtaa ee bal waxaad inooga warantaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad dhegeystayaal xubintaasi mar kale ayaad dhegeysan doontaan balse xubinteennii madasha dhallinyarada ee nooga imaanaysay magaalada magaalada nairobi iyo qadar maxamuud xareed mar kale waatan
ramadaan kariim dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi oo ay marti ku yihiin cabdirasaaq maxamed dhagacadde iyo cabdiqaadir cali axmed ayaa waxaynu uga hadli doonaa qaabka dhallinyarada soomaalidu ay u maareeyaan noloshooda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ah kuwa iskaabulada ah ama keligood nool ayaa xilligan aad uga walwal qaba qiimaha maciishada oo aad sare ugu kacay dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi iyadoo qaar ka mid ah dhallinyaraduna ay sheegayaan inay ku adag tahay in cuntooyinka ay ku karsadaan guryahooda kusoo dhawaada barnaamijka marka hore bismi illaahi raxmaan iraxiim bisha ramadaan waa runtii bil cibaada waana waajibaadka muxuu ahaa dastuuriga ee islaamka waajibaadka ugu waaweyn waa bil aad u raxmad ah caqabadaha laakiin dhallinyarta runtii marmarka qaarkood soo wajahama ama badanaaba soo wajaha waxaa ka mid ah runtii ayaga oo shaqo u ka lahaya subaxiio kaleeta kadibna ay ciriiri ku noqonayso afurkooda inay diyaarsadaan maadaama ayaga aysan ahayn qoysas markaasi taagan ama wax guriga uga horeya aysan jirin culayska ugu badane runtii dhallinyarta ay ku qabaan aan aniga ka mid ka ahay waxaa waaye markii aan kasoo baxno shaqadii iyo afurkii oon isukan gaaraynin haddii aan imaano maqaayadihi o kaleeta waxaa u imaanaynaa xilli ciriiri uu jiro oo ciriiri ay jirto kaleeto in take aweyda oo kaleeta cuntada aan qaadanayn oo kale aan saf u galno ayadoo aan dareemayno runtii jaam aad u fara badan in iyo maciishadii oo runtii qaali aad u noqotay marka caqabadaha aan la kulanno kuwaasa ugu waaweyn laakiin runtii waxaa u malaynayaa in laga bixi doono marka maxay ku kala duwan yihiin qaabkii markii hore aada nolosha ku maareyn jirtay ama dhallinyarada haddaad tegeen aad ku maareyn jirteen iyo hadda oo bisha barakeysan ee ramadaan ay soo gashay qaabkaaad ku maareynaysaan oo aad uga gudbaysaan maxay ku kala duwan yihiin waagii hore waxaa moodaa in nolosha ay meel walba iska jabnayd in magaalada runtii dadka ay aad u yaraayeen oo meelo fara badan xitaa afurka uu diyaar nooga ahaa laakiin sanadkan iyo labadii sane u dambeysaba ee koronaha waxaa moodaa in dhaqaalaha qoysaska soomaaliyeed runtii uu aad ciriir u kacay ama nolosha ay isu bedeshay iyadoo aan ognahay toddobaadyadii u dambeeyay in laga cabanayay xagga raashinka iyo saliidaba marka qoysaska waa ay ku adag tahay runtii in dadka la dul saara karaan marka caqabadaha ugu badan waxaa waaye noloshii oo kacday sanadadii horeeto nolosha ayaa noo jabnayd in istriidyada ama wadooyinka aan ka helna cuntooyin aad u jaban aad ayay u badnaayeen laakiin hadda waxaa moodaa in culays aad u badan aan ka dareemayno wax walba waa ay qaaliyoobeen habeen horeeto mar aan aan muxuu ah ka raadsaday maqaayadda wixii aan ku ogaa sanadkii hore laba jibaar ayaan ugu tegay maqaayadda marka aad ayaa culays aan runtii xagga nolosha ah qaas ahaan ee dhallinyarta iskaabulada ay u saamaynaysaa qadar waayahay waxaan siinayaa cabdiqaadir dhallinyarada aniga mid baan kula talin lahaa horta haddii ninku hadduuna awoodinba maba awoodo ilaahay maaratay ha u nusreeyo naxariistiisana ha siiyo isaga qafuurraxiima bishan waa bil barakaysan waa bil khayrkeeda wadata waa bil aan horta lagu qadaynin oo ilaahay jinsigiisa u dhinaciisa isagu kaa waraabinayo deeqsi ilaahay la-ah isagaa maaragtay ku waxaynaya anyway laakiin dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inta badan aniga dhallinyarada iskaabulada ah xilligan aniga iskaabulada ahay oo kale waxaan soo dhigan jirnay muxuu ahaa sida timirta oo kale buskut baan iska dhigan jirnay mararka qaarkood aniga waxaan samayn jiray gaaska yararka ee six k g-ga ah yaan qaadan jiray gurigaan dhigan jirnay wax annagaan soo gadan jiray lagama xishooda cuntada qaraamo xitaa wuu kaa yaraanay waxa weyaan intaa surwaalka u duuduubato umaada wax yar qusususuc ayar laisku siistaa waxa weeyaan dhallinyarada soomaaliyeed hal midaan horta aniga ku dhaliilayaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ku dhaliilayaa nin nin kasta wixii sharafta lahaa ee uu qabsan lahaa ba horta ka faani waxayba ku tahayba cunto inuu korsadayna caab ku taha u moodayaa dhibaatada koobaad bay ka mid tahay ragga qaarkii wuu ku taajiraa hadday cuntadaa karsadaan bilmatal ninkii wuxuu qaataa labaatan kun labaatankiisa kun hadduu xitaa hoteel la fuulo ma isbixinayso markii run laga hadlo waxa weyaan aniga xitaa xagga dhaqaalaha dhallinyarada waxaan ka waanin lahaa ragga qaarka hadda maxay sameeyaan aroortiibu gaas yar ku tuuranayaan ragga xisaabtamaya markay aada uusan soon bal maala awooda joogin oo kale aroortii bay ku tuuranayaan qadadooda intaas ku tuursan shaqadooda aadayaan meeshay ka qadayn lahaan quraacdii qadadooda su qaadayn cashadiina markuu gurigiisa yimaado yoo ayar isku karsanayaan marka laakiin hadda suxuu marka ay tahay afurkaoo kale xilli dheer buu shaqada ka soo rawaxayaa inta badan dhallinyaradu markay soo rawaxaan inay aayaro dhanta gaaska yararka tri k g baa jira trkg-ga laba kunoo shilin buu ku fadhiya u malanaya marka griliya baanan lagu xidho weeyaan ayar buu guriga dhiganayaa jukukukuku isaga in ku filan ama isagii saaxiibkii in ku filan way samaysan karaan inta ay ku bixinayaan bilmata labaatan kun soddon kun baa kaga baxaysaa baashii dhallinyarada marka inta badan waxaan ku waanin lahaa inayna inaad cunto karsataa inaysan caab ahayn baan ku waarinayaa oo isku dayaan inay iigu xas waxaa jirta maafutataa wax la yidhaahdo oo baashoolada yarta ah ninka waa la awoodaa inta majority markii la fiiriyo run markii laga hadlo maafuttataa baad soo gadani waad ku shubani caayar baad shidan digsi yar baad waa burjukadoo kale haddaad burjuko samaysatana kabaa sii waxaysanba iyadana waxa weeyaan waxaad cunto ku karsato adi caqligaaga ma waayeysid marka dhallinyarada waxaan inta suxuur way karsan karaan afur way karsan karaan bahashi way karsan karaan waxay rabaan keliya ruux dumar inuu wax u karo ruux dumar marka qaarkood kuwa qaar baaba hadda fiicanba gaaskiiba intay gataan oo naag shaqaalaha qabsadaan bay lacagta isla wada bixin raashinka isla bixin nimankaas waa niman nimankaasoo kale way tashadeen iyaga soonka kale marka la fiiriyo waayo hoteelada inta badan waa la xidhayaa soonkay ka faaidaystaanoo waa la sharaxaa hoteelada waa la hagaajiya waxyaalaha hadda walaalkay uu ka dhawaajiya oo kale waxaa kamid a hoteelada waxaa keenaya jaamka waxaa keenaya wax kale ma ah waxa weya hoteelada kale o dhan baa lasoo wada xidhay mid walba hotelka wuxuu leeyahay bishan ramadaan si fiican u qurxi markay qurxiyaanna si fiican baa wax looga gataayo dadku waa ina ku guraadlo maqaaxida qurux badan bay raacaan marka walaal ha marka arrinta dhallinyarada aan ku waalinaha waxa weeyaan inay iyagu iyagu inay isku tashadaan oo timirta soo dhigtaan buskudka dhigtaan waxyaalaha yaryarka a maaragtay ee maaragtay fudfudud ee kaydkana u noqon kara inay soo dhigtaan
cabdirasaaq maxaa diidaya in dhallinyaradu ay arrintaasi sameeyaan khaasatan adigoo kaleeto haddaan ka soo qaado ma samaysaa ma kula tahay waxaa moodaa cabdiqaadir xaaladda nolosha ee haatan jirta inuu iska indhatirayo waxaana kuu muuqanaya mar walba aan ognahay oo shaki aysan ku jirin nolosha waqtigii sanadkii hore ahaad ee qiimaha ay ahayd iyo maanta in different aad weyn uu udhexeeyo waxaan tusaale kugu soo qaadanaya gaaska oo hadda asiga sheegayo wixii ka horeeyey sanadkii hore kale wuxuu ahaa sideed boqoloo shilin ayuu ahaa maantana waxa uu marayaa laba jibaar qiimo u dhigma ayuu marayaa maanta haddii aan cunto karsano oo aan jikadii iyo wax walba aan samaysano iyo haddii aan maqaayad ka gadano waxaa moodaa in maqaayadda ay noo raqiisan tahay sababtana waxaa waaye maciishada ayaa laba jibaar saddex jibaar meelaha qaarkood sida saliidda oo kaleeta sida muxuu ahaa gaaska waxyaabaha daruuriga ah sonkorta oo kale saddex jibaar cirka ayay aadeen marka taa uu og yahay asiga maqaayadana cirka ay aadeen soo ma maqaayadda markii loo fiiriyo qofka cunto karinaya iyo qofka maqaayadda saaran waxaa muddo in maqaayadda ay noo raqiisan tahay maqaayadaha meelo badan ayaa jira oo runtii isku level ma aha marka leevelo badan oo hoose ayaa la helaya oo maqaayadaha ah markii loo fiiriyo qaabka sicirka uu yahay marka sicirkiioo aad u kacay iyo annagiyo waqtiyo dambe shaqadii kasoo baxayna iyo muxuu ahaa guryihii oo ciriiri iska ah oo aad ogtahay magaaladii waxyaabo badan ayaa noo saamaxayn runtii inaan cuntada guryaha ku karsano waay inkastoo afurka magaaladu ay shaqaynayso oo makhaayadahu ay furan yihiin haddana suxuurta oo kale sidee ku maaraysaan suxuurta waxaa moodaa in runtii magaalada inta badan laga furay ama hoteelo badan oo gaabagaabey ah ama hoteelada loo yaqaano runtii dadka dhalinyarta ay u badan yihiin oo kaleeto oo banaanada wax lagu kariyo xiliyada waqtiga dambe aad qaarkood lama xiro ilaa adinka dambe waa ay furan yihiin marka kuwaas ayaa inta badan lagu fakadaa nolosha runtii raashinkoodana aad ayuu u jaban yahay karsasho ahaan markii loo fiiriyo aad ayuu u jaban yahay marka hoteeladaas ayaan ku maarayna habeenkii waay cabdirasaaq maadaama adu marxaladan aad ka baxday xiliyadaadii aad iskaabulada soo ahayd sidee ku maareyn jirtay marka ramadaanka kale uu soo galo sidee uga gaashaaman jirtay niyahow inta badan hoteelada waan isticmaali jirno xilliga horta walaalkii suu sheegay iskama indhatirayo siduu walaalkii sheegay xilligii manaashadii wax walba way ka fududeyd laakiin aa qaayahan ka hadlay wuxuu yahay wiilka walaalkiisu ii qaaday oo kale ma aha waxa weeyaan gaasku wuxuu jooga waan ognahay qiima ahaan wuxuu jooga waan ognahay maafuutataa waxay tahay waan ognahay waxa weeyaan dhalinyaradu way shaqaysaa waan ognahay waxyaalo badan inaan la haleynka qaar baa xataa akhris ku jira qaar dadku isku mid ma noqon karaan waxaysan inkastoo hadda alxamdulilah waxyaalo badan baa hadda dhalinyaradu aad ugu baxsadan waxaan arkay gabdho intay kululeysooyin soo qaadaan oo digriya bristi lagu soo kariyo soorti lagu soo kariyo wax walba lagu soo kariyo meelaha banaanada fiidka intay miiska dhigtaan ay boqol boqol shilin ay ku gataan gabdhihiina ay waxda yar iska saartaan iyagiina yaa dhallinyaradiina ay xoogaa yaro qiimo yaroo fiican ay u yara tahay taa iyada waa waa runtii walaalkii waxyaalaha qaadkood maaragtay maqaaxyaha gaabagaabayda la yidhaahdo ama dhuumo oo dheregta oo kale waa okay laakiin markii xaqiiqa laga hadlo ninka markaad tirahdo mar maanta waxaan ku afuri ninku markuu afurayo imisuu ku afuraya wuxuu ku afuraya ugu yaraan shan boqoloo shilin buu ku afuri kasoo qaatay suxuur muxuu ku qaatay laba boqolba kasoo qaatay waa imisa lacagtaas toddoba boqoloo shilin weyaan muxuu ahaa intaa markaad waxayso waxaa laga yaaba waxyaala yaran oo kale inay u dheeraadaan qaramaadkiisi kale iska daa kaba soo qaad adhe inay kushil ku baxaan waxaa layidhi dhalinyarada xilligan soomaalida oo kale waxyaalaha aad loogu arkay waxaa ka mid ah nin qadala oo iphone bro wata yaad arkaysaa qaduuna la'yahay marka ilaah baa bixiya laakiin inta badan dhallinyaradu inay jeebkooda ilaaliyaan midda kale dhallinyarada inta badan waxaa weeyaan walaalow aniga waxaan leeyahay hadduu dhallinyaradu isku tashato hadda fiiri saddex baa guriga lagu degan yahay waraahe hadda fiiri qurbaha markay tagaan way sameeyaan gacantooday ku karsadaan waayo wax u karanaya ma jiraan marka xaqiiqa laga hadlo way soo adeeganayaan way keensanayaan marka run laga hadlo waraa maanta adaa ku qoran berina anaa ku qoran beri dambe anaa ku qoran waxaan arkay wiilal hadda muqdisho ka yimid oo aad u fiican oo aad aan oga helay istaylkooda gaaska iga qaataan gaaska ay qaadanayaan waxaa weeyaan waa shan nin bay guriga ku degan yihiin maalinba nin baa ku qoran cuntada afur hadday noqoto suxuur hadday noqoto wax kasta hadday noqoto ninkaasaa maalinkaa lagala xisaabtamaya way ku tookaysanayaan marka ruux hadduu saa anigu waxaan arkay ninaan saaxiibba nahay oo lacagtiisii ay isu gaari weyday sideed iyo toban kun buu qaadanaya toban ka shaqaynaya sideed iyo tobankii kun markii la tiriyay gaaska six k g-ga uu qaatay waxaa maanta waa rij afar dukaan buu leeyahay maxaa keenay qaramaadkiisiibuu isku ceshaday wixiisiibuu isku waxaysmay kolka hore wuxuu yii toban shilin oo waalidkii u diro yaan la aabu yidhi marka ninkii hadduu intuu hotel fuulo uu soddonka kun uu meel mushaar ka qaadanayo hoteelkii uu qaato walaal dhinaca kalena waxa weeyaan laba keliya nairobi loo shaqeeyaa waa cunto iyo waxa weeyaan derbi derbiga toban kun buu ninka dhallinyarada bixinaya ama sideed kun buu bixinaya ama sagaal kun buu bixinaya isma gaarayso wixii marka waxaa la rabaa qarama ahaan inuu isku ceshado oo wuxuu isku waxisnaado marka qaram ahaan inuu isku ceshado weeyaan marka dhallinyarada inta badan waxaan ku waaninaya waxa aan ka hadlaya wuxuu yahay jeebkooda inay ku xisaabtamaan oo maanta fiiri hadduu ninku tobanku qaadanayo tobanku see kuugu fillaan kartaa waa inuu ku xisaabtamo oo istaraatiijiyadii uu samayn lahaa uu qiyaaso cabdirasaaq ma kula tahay in dhallinyaradu haddii afurka iyo suxuurta ama si guud cuntada ay guryahooda ku karsadaan ay dhaqaalo u badbaadayo oo lacag ay seefgarayn karaan xilligii hore mise hadda xilligii hore waa laga yaabaa inay wax badbaadi lahaayeen laakiin haatan la joogo wax badbaadaya ma laha sida aan kuu sheegay hoteelada iyo in la karsado in la karsada ayaa ka qaali badan oo cuntada raashiinka waxa uu marayo kejiga cid walba ay ogtahay noloshii shalay ama dhowr bilood ka hor wixii ay maraysay maanta waa laba jibaar meesha ugu yar marka taas ayaan waxba loo karsan karin iyo guryihii oo ciriiri ah iyo dhallinyartii oo runtii ah dad sidii hore aan ahayn oo inta badan dad shaqeeya ay yihiin oo shaqooyinkooda ay ku mashquulsan yihiin ma jirta hadda dhallinyaro badan oo bannaanka taagan ma jirto dhallinyaro badan oo runtii taleefanno qaali wadato oo haddana baahi hayse ma jirto waxaa moodaa in dhallinyarta xikmad xoogooda iyo iyo fikirkoodaba hadda in ayaga si qaas ah ay ganacsi u abuuranayaan marka uma malaynaya runtii dhagacaddi meesha uu haatan ku fikiraya ee ah in ay dhallinyarta runtii ay guryaha iskaga xariisan yihiin ama dhallinyaro labaatan kun qaato oo expenseskoodii ama qarashka ka baxay uu yahay konton kun nin walba wuxuu og yahay waxa uu qaato saddex meelood meelna guriga ayuu ku bixiyaa meelna cunto ayuu ku bixiyaa meelna ama wuu seefgaraysta ama waalidkiis ama dadkii markaasi ka dambeeya ayuu ku bixiyaa marka lama dhihi karo runtii haatan la joogo cunto ayaa la karsan karaa maadaama maciishada ay aada u kacsan sidee sidee in la sameeyo ayay kula tahay si dhallinyaradu ay u maareeyaan noloshooda ay u helaan waxaay u baahan yihiin waxna u seefgarayaan waa iska fududahay taas runtii wax annaga nagu kalifayo muxuu ahaa in aan hoteello ka cunno waxaa waa inaan qoys lahayn ama xaas aan lahayn marka waa in guurka naloo fududeeya haddaa aan nahay dhallinyarta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waalidiinta iyo dadka markaasi muxuu ahaa runtii guurka markaasi go-aankooda leh ee gabdhaha guryaha ku haysta in ay noo fududeeyaan in aan gabdhaha guursano ama naloo fududeeyo nikaaxa sidoo kaleeto iyo qarashaadka guurka bixi laha marka haddii aan guursano waxaa moodaa soddonka kun iyo afartanka kun ee bil walba na soo gelayso in aan ay nagu filnaan lahayn haddii aan lahaan lahayn xaasas marka waxaan kusoo koobi lahaa aniga in guurka la fududeeyo maadaama aan nahay dhallinyaro runtii aada u fara badan oo meel kasta joogto una baahan in ay guursadaan taa ayaa xalka ugu weyn noo ah wuxuu yidhi guurka in naloo fududeeyo heerka naloo fududeeyo yaan ku rayn lahayn marka wuxuu markii aad guursanaysa heerka waa khayr iyo barako soddonkii kun uu soo qaadan lahaana heerkiibuu ku biilanaya marka xaqiiqa laga hadlo marka markaad meeshaa ka raadiso haddii adigoo keligaa aanfac karsato ilaan gabadhii inay kuu karayso oo gabadhii heerkii uu qarashkii kaaga yaraado yaad ugu fakaraysaa inaad guursato marka haddii aad adigoo keligaa aad karsato guurku waa wax ilaahay keeno waana barako gabdhaheennan allaha inoo daayo laakiin hal midaa meesha jirta waxa weeyaan kolka hore ilan guurka markaad guurka u diyaargaroonayso waa inaad xoogaa yaryaro seefgarayso marka adigoo keligaa aad dhexda marada ku xidhato eed waxaaga ayars ku dhammaystirto xitaa marka qaarkood dhallinyarada caafimaad ahaan anu waxaan leeyahay inay cuntadooda iyagu karsadaan baa uga caafimaad badan oo iyaga oga waxaysan waayo kilida briiska kilida sokorta kilida caleenta alsan intii joogto waa wax la wada ogyaha suuqa qaramuhu waa wax isku fadhiya macal cuntada waxay ku karinayaan markii la isku wada daro cuntada hoteelka wax kaga baxaysa tana oga waxaysan kullayso weyn intii lagu ritaa ilaa la cuni karaa ilaa suxurtii oo maanta lagu noqnoqon karaa marka walaalkay qaramaha suu ugu yaraado umbaan aniga ka hadlayaa mooyaane ma ka hadlaya calashaan kalifaad meesha ma taalo caqabada guurka ka dhawaajiya way jirtaa soo maha caqabada guurka way jirtaa aniga mar kastaba waan leeyahay dhallinyarada in guurka loo fududeeyo dhallinyaradu haddii guurka loo fududeeyo baahi badan way bixi ilaahay barako badan buu keeni ubad iyo awlaad baa ilaahay siini nin walba qalbigii niyadda maarata u bogsooy dhinac waxa weeyaan waa family heer buu ka haysta dhinac afacii wixii lasoo helay baa la wada cunayaa marka taas waa wax waa wax alashaan nolosha number onkeeda weeyaan laakiin walaalka waxaan dhihi lahaa alashaan dhallinyaradeenna soomaaliyeed inay inta badan isku xisaabtamaan oy qaramahooda ay isku cishadaan baan aniga dhihi lahaa markaasuu arki doonaa wuxuu seefgaraynayo iyo wixii awal ka baxayay markaad isbabardhig ku samaysid xilliyadii hore ee dhallinyaronimada xaaladihii lagu noolaa iyo noloshii hore ee dhallinyarada cuslaatay ee soo martay iyo nolosha hadda dhallinyaradan ay ku jiraan oo kale ka waran farqiga udhexeeya oo kale walaahi raggii waaweynaa horta hal mid ay bay dhaheenba dhallinyaro hadda joogta waxbay dhaheenba waa daabastay nin kasta waxaa laga yaaba waxma horta horta dhulka hadda aad waxaa u rogay baa telefoon waxa weeyaan ninku inuu intuu fakero isagu wax qabsado mustaqbal yeesho wax walba horta waa horta waa caqabadaas waa waa taagan tahay inkastoo rag fiican oo boqolkiiba boqol dhallinyaro fiican ay jiraan oo rag waa maaratay rag fiicanna ay jiraan gabdho fiicanna ay jiraan oo fakeraya oo aada u xisaabtamaya laakiin duruufuhu ay marar badan ay noo hirgelinin waxaan leeyahay laakiin aniga waxaa la yidhi ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yiri xaqiiqa markii laga hadlo waxa weeyaan mar walba dhaqankeennii hore iyo diintii calashaan muxuu culammadeennii hore calashaan waxa weeyaan dhaqan aad u wanaagsan buu ah iyo maamooyinkiina dhalay iyo dadkii calashaanada waxaa isla dhaqankan laakiin hadda tictok iyo dhaqanka hadda sii lismay maarata waxa weeyaan waa xitaa guurkiiba wuxuu noqday emergency waa waa isku waa la kala yaacay maad maqleed oo dhallinyarada war waa maxay ma guur lagu degdego guur calashaan cuslaan jiray oo ninku wareegeysan jiro gabadha wareegeysan jirta oo in la isku degdego in la kala tago yaa la arki jiray xaqiiqa markii laga hadlo marka anigu waxaan mar kastaba aan aan la jiraa dhallinyarada cuslaatay inkastoo dhallinyarada cuslaatay aan ka mid ahay dhallinyarada cuslaatay ee dhaqankii hore yani inta badan dhallinyarada waxaan leeyahay ha sameeyaan waayo ninku korkuu ka soo shaqayn jiray haweenkuna guriga bay ka adkaan jireen wax isu imaan jiray markii ma jiraan marka waxaan leeyahay anfaca xaggiisa bisha rabadaan waa bisheenna barakaysnayd waa biruuraaqo ilaahay calashaan wax weeyaan barakuuna siini calashaan tan lamid ma noqonayso siyaabaha qaarkood ma ahaanayso laakiin waxaan ka hadlaya waxa weeyaan waa waa tala guudo dhallinyaradii soomaalida ahayd waxaan leeyahay walaalayaalow lacagta aad qaadanaysay shan iyo tobanka kun ama boqol iyo kontonkii dollar aad qaadanaysay walaalow konton dollar kolaad seef ee kuu noqoto ya intaada kale kirada guriga iyo wax yaroo adigu aad karsato isku cisho ama adig keliga isku xisaabtan ama asxaab ku darsa haddaa doonte intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdiqaadir cali axmed iyo cabdirasaaq maxamed oo ku sugan magaalada nairobi tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oona la socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa caawa la ciyaaraya balse kulanka ugu soo horeeya kulamada maanta goordhow waxa uu dhex mari doonaa kooxaha everton iyo manchester united nusu saac kadib ayuuna kulankaasi soo geli doonaa kulamada kale ee jira waxaa ka mid ah kan u dhexeeya watford iyo leeds united southampton waxay la ciyaari doontaa chelsea arsenal iyo braton ayaa isku aadan halka astonvilla ay la ciyaari doonto kooxda tottenham dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
bidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku siraantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sobcaalkaas ahayd uu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada sabkii nabiga naagaye
saaxiibba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayood saha lugu malaysaa sanka koruu taagtaadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala bidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada sabkii nabiga naagaye
ka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo
nabi ammaankaasi bisha barkaysan ee ramadaan aan ugu talagalna ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo